dhismaha xarunta cusub ee ay yeelanayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka jubbaland oo laga dhisayo magaalada kismaayo ayaa waxaa kormeer ku tegay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dhismaha socda ee xarunta wasaaradda waxa uuna warbixin ka dhageystay injineerka gacanta ku haya dhismaha xarunta agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa kormeerka kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda
kormeer kusoo samaynay oo soo booqanay ani iyo saaxiibaday agaasimayaasha kale xafiiska cusub ee haduulaha idmaayeelad unta wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib heshiisiinta jubbaland xafiiskan meeshan aan taagannahay waxaa weeye xerada shiir kole dhexdeeda ay ku taallaa waa dhul weyn oo ah sagaashan iyo labo dhinaca kalena ah konton xafiisku halkan uu noqon doonaa halkan dhabarka annaga buu noqon doonaa toban qol iyo wax iyo laba hool buu noqon doonaa haduulaha idmo oo korka shubka ah sida nashqadda ku cad badkan soo harayna haduulaha yidhahdo wuxuu noqon doonaa bakin baabuurta la dhigto iyo beer iyo wadooyin la mara haduulaha yidhahdo marka kambani la dhaho octoobar ayaa la siiyey qandaraaska oo ka shaqaynaya waxaana naga caawinaysa hay-adda nis foundation oo lacagta bixisay intaa kadib waxaa xusid mudan waxaa ila jooga afar agaasimo oo shan agaasimo oo kale oo ka socda wasaaradaha jubbaland sadiiq agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha cabdulaahi axmed agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha miski agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo aqoon insaanka maxamed weli agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga iyo cabdiraxmaan hudle agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo bay-ada marka insha allahu saaxiibada waa ila soo booqdeen ta kale xusuudda midan waxaa weeye dee asxaabta iga horreysa aniga wasaaradda soo martay kaamil iyo nuur shaalle iyo aadan gaarane khaasatan xilliga aadan gaarane xafiiskan laga soo shaqeeyey ayagona intaa way soo daadahinayeen marka annaguna intaan joogno insha allah waan dhammaystirna aniyo wasiirka wasiir ogle iyo shaqaalaha nala jira kadibna dee waxaa weeye wasaaradda unbaa manafacadsani qofkii markaa wasaaradda jooga tiimkii markaa jooga agaasime iyo wasiir iyo ku-xigeen iyo shaqaalo unbaa maartaa ee fadhiisan doona haduulaha yidhaahdo dhismahani cusub ee yeeranayso wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa laga dhisayaa dhabarka dambe ee xarunta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland